wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa magaalada kismaayo uga sii horeeya wafdi kale oo ballaaran oo ka socda dowladda oo hordhac u ah oo shalay gaaray halkaasi wafdiga dowladda ee shalay gaaray kismaayo ee xalay ku hoyday waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin xuseen guuleed wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqih xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka iyo saraakiil kale wafdiga ayaa shalay galab iyo xalay kulamo la qaatay madaxda maamulka kumeelgaarka ee kismaayo oo uu ka mid ahaa axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo saraakiisha ciidamada kenya ee qaybta ka ah amisom hase yeeshee wararka ku dhowdhow kulamadaasi xalay iyo shalay galab ay yeesheen mas-uuliyiinta maamulka kumeelgaarka ee magaalada kismaayo iyo wafdiga dowladda soomaaliya ayaa ku ekaa unbooqashada ra-iisul wasaare saacid lagu wado inuu halkaasi ku tago iyo sidii loogu sii gogol xaari lahaa loona adkayn lahaa ammaanka wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin xuseen guuleed ayaa v o eda uga warramay ujeeddada safarka ay shalay halkaasi ku tageen ujeedada safarka wuxuu yahay inaan hordhac baan waxaan u nahay wafdi balaaran ra-iisul wasaaraha hogaaminayo oo ku imaan doona gobolka jubbada hoose magaala maxdiisa kismaayo wax kasta oo in laga wada hadlo mudan oo dhan ayaan ka wada hadlaynaa laakiin de hadda inaan ka horma rabo markii ay wadahadallada bilaabaan ayaa arrintaasi kala caddaanaysaa magaalada kismaayo ayaa waxaa ilaaya xalay ka socday diyaargarow xooggan oo loogu jiro soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha waxaana saraakiisha maamulka kumeelgaarka ee gacanta ku haya magaalada qaarkood la arkayey shalay ilaa iyo xalay iyagoo booqanaya saldhigyada ciidamada si ay ugu dhiirigeliyaan inay yeeshaan feejignaan dheeriya xilna ay iska saaraan ammaanka xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida ragga sida weyn u taageersan shirka maamul samaynta jubbooyinka ee ay dowladda soomaaliya ka biyadiiday kuna sugan magaalada kismaayo ayaa v o eda uga warramay diyaargarowga ka socda magaalada ee lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha diyaargarow wey magaalado dhani diyaargarow bay ku jirtaa diyaargarowgaas oo bayskiisu yahay ra-iisul wasaaruhu waa deegaankiisi meesha uu imanayo waxaana muhiima in soo dhaweyn macnale ay ka muuqato dadka magaalada goboladan ku sugan ama kismaayo ha ku sugnaadaan ama degmooyinka iyo meelaha kale ha ku sugnaadaan uma aysan kala hadhin waxaana rajeynaynaa si qurux badan inay udhici doonto waana la iswada arkay de waa la kulkulmay oo kulamada waa socdaan kulamada oo dhan ujeedadeed waxa weye soo dhaweynta ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu maaseedka uu xambaarsan yahay in isagaa keeni doonaa magaalada kismaayo iyo goboladan magaalada kismaayo ayaa ah magaaladii ugu weyneyd ee ugu dambeysay ee ka baxda gacanta kooxda al-shabaab oo ku sugnayd halkaasi dhaqaale ahaanna ku tiirsanayd waxaa kaloo jooga ciidamo ka socda kenya oo ka tirsan amisom iyo ciidamo ka amar qaata maamulka kumeelgaarka ah ee magaalada gacanta ku haya waxaase ciidamadaa saaran mas-uuliyadda ammaanka ra-iisul wasaaraha iyo wafuudda kale ee dowladda waana tijaabadii ugu horreysay ee waxa ay sheeganayaan ee ah in magaalada ay gacanta ku hayaan oo ay ammaankeedana sugan tahay xildhibaan cabdirashiid xidig ayaa qaba in werwer dhinaca ammaanka ah uusan magaalada ka jirin walwal ammaanka ra-iisul wasaaraha ku saabsani kama jiro magaalada kismaayo iyo guud ahaan walwal xagga amniga ku saabsan midna ciidamo ku filan ammaanka ra-iisul wasaaraha inay sugaan iyo waftiga la socda ayaa jooga de wixii dhacayana ilaahay xaggiisay ka qoran yihiin oo lama lama lama celin karayo oo de waad ogtahay xamarba waxa ka dhaca maalin walba laakiin waxaan ku rajaweynaha inaan wax walagole oo dhinaca ammaanka ay jiri doonin hadii alaydhaho booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaysa xilli khilaaf xoogan uu ka taagnaa maamul samaynta gobolada jubbooyinka saraakiisha maamulka kumeelgaarka ee gacanta ku haya magaalada kismaayo iyo saraakiil kale oo ay xulafo yihiin oo ka soo jeeda gobolka jubbada dhexe oo weli gacanta ugu jira kooxda al-shabaab iyo gobolka gedo ayaa riixayay shir maamul loogu samaynayo goboladaasi halka dowladda soomaaliya ay ku tilmaantay shirkaasi midaan sharci ahayn haddaba maxay uga dhigan tahay khilaafkaasi soo taagnaa booqashada ra-iisul wasaaraha ee magaalada kismaayo waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulkafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka iyo soomaaliya oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka washington dee iyada un baaba la sugayey run ahaantii bilihii hadda soo socday sidaad ka warqabtid in badan baa la yidhi waxaa imaanaysa madaxweynihii ama ama ama ra-iisul wasaarihii ama madaxdii dowladda oo hadalla ka soo saarayay mar kasta aada dadku u raadinayay inay helaan mawqifkooda oo bal horta fikirka la isu barbar dhigo marka runtii arrintan wax badan bay soo kordhinaysaa inuu ra-iisul wasaarihii inta meesha tago oo xogtiisa asagu siduu raba ha u arkee bal horta dadkii degaanka ay iswaraystaan oo uu asagu iyadoon cidna u kala dabqaadayn uu dhex fadhiisto runtii arrin aada muhim ah oo la sugahayay weeye cabdikafaar laakiin waxaa jiray arrin laisku khilaafsanaa baa jirtay oo maamul samaynta gobolada jubbooyinka laisku haystay maamulka kumeelgaarka ee magaalada kismaayo gacanta ku haya saraakiisha ay xulafada yihiin gobolka waxay aaminsanaayeen in laba gobol iyo wixii ka badan ay xor u yihiin sida dastuurka uu qabo inay maamul samaystaan oo waxay ka biyadiidanaayeen in loo loo yeeriyo waxay qabanayaan dowladda kumeelgaarkana waxay aaminsaneyd in dowladda ay tahay oo waxa meesha ka socda ay tahay inay gacanta ku qabato oo iyada ay maamusho dhinac ilaa hadda sheega ma jiro inuu tanaasul ka sameeyey meeshii uu ka taagnaa arrinta ma waxay kula tahay marka booqashada ra-iisul wasaaraha waxay bilow u tahay wadahadal dhex maraya labada dhinac mise waxaa jira aad is leedahay heshiis si hoose loo gaaray oo marka halkaa ra-iisul wasaaruhu uu tagana laga ambaqaadayo sidii maamulkii iyo shirkii usii socon lahaa maamulna loogu dhisi lahaa waa wax u dhexeeya weeye waxay u dhowdahay arrin actually waxay run ahaantii gunaanad bay u dhowdahay waxay fure u noqonaysaa arrintaani inay khilaafkii meesha yeelay inay meel isla wada dhigaan oo xitaa khilaafku haddii maadaama dawladda dhexe iyo jubbaland ay aada iskugu baahan yihiin oo marna ay u baahnayn inay qolo qolada kale ay xagliso oo arrinta dastuurka marka laga fiiriyo iyo sharciyan marka laga fiiriyo labada mawqif oo la kala taagnaa marka laysu fiiriyo intaba waxaad moodaa inay ku khasban yihiin inay inta wada fadhiistaan xal u helaan sababtoo ah mustaqbalkii soomaalida iyo wada shaqayntii iyo isu soo dhaweynshii dalka laisu keenayay oo dhan baa ku xiran marka labadooda choice ma leh inay gunaanad u tahay baan anigu hadda u arkaa arrintaas oo muddo soo socotay ciidamada shisheeye ee dalka joogaa iyaga laftirkooda door bay ku lahaayeen arrimaha maamul samaynta gobolada jubbooyinka hadday noqon lahayd ama gobolada kale oo ciidamada ethoobiya ka baxay gobolka bacool waxaa la leeyahay waxyaabaha ay ka caroodeen waxaa kamid ahaa maamulkii gobolka bay ee wax laga bedelay haddiiba ay dhacdo in maamulka jubbooyinka hadda kumeelgaarka ee jooga iyo saraakiisha gobolka maamulka inay u sameeyaan doonaya iyo dowladda haddii ay wada hadlaan faragelin shisheeyena meesha ka baxaysa ma kula tahay aad bay ugu dhowdahay haddii soomaalida maamulka kumeel gaarka iyo ama ama jubbaland maamulka cusub oo la samaynayo iyo dawladdu hadday is afgartaan aad bay u yaraanaysaa dadka ajnabiga ah faragelintooda laakiin intay iskhilaafsan yihiin waa u fududahay xoogaga dibadda ahi waxay markasta ku tiirsan yihiin xoogaga daakhiliga ama khilaafka ka dhexeeya soomaalida dhexdeeda haddii dowladda ay ka gudubto caqabadda maamul samaynta jubbooyinka oo heshiisna laga gaaro qaabka loo dhisiyo maamulka gobolka waxay tusaale fiican u noqon kartaa dhismaha maamulada gobolada kale ee dalka iyo sida ay suurtagal u tahay in dowladda marka ugu dambaysa ay ku guulaysato hirgelinta nidaamka federaaliga ah ee ku xusan dastuurka soomaaliya